Kadib burburkii weynaa ee ka dhashay dagaalkii labaad ee adduunka, waxaa la aasaasay Ururka Qaramada Midoobay si uu uga qayb qaato badbaadinta jiilasha mustaqbalka. Mid ka mid ah ujeedooyinka ugu waaweyn ee Qaramada Midoobay waa in la gaaro iskaashi caalami ah si loo xalliyo dhibaatooyinka caalamiga ah iyo in kor loo qaado ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo xorriyaadka aasaasiga u ah qof kasta, iyada oo aan la eegin isir, jinsi, luqad ama diin. Sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay waxa uu ku dhawaaqay qiraarkiisa konton iyo labo islaa shan iyo toban oo ahaa in sanadka laba kun uu noqdo sanadka caalamiga ah ee dhaqanka nabadda. Sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedna waxaa la shaaciyey in muddada u dhexeysa laba kun iyo kow ilaa laba kun iyo toban loo asteeyo tobanka sano ee dhaqanka nabadda iyo dagaal la'aanta carruurta adduunka. Sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalna, Golaha Guud waxa uu ansixiyey qiraarkiisa konton iyo seddex islaash laba boqol afartan iyo seddex oo ah Bayaanka iyo Barnaamijka Howlgalka ee Dhaqanka Nabadda, taas oo noqotay xeer guud oo ay u hoggaansamaan beesha caalamka. Bayaankani waxa uu xoojinayaa in lala dagaalamo colaadaha iyo dagaalada soo noqnoqda, islamarkaana bulshada lagu wacyigeliyo nabadda. Maalinta Caalamiga ah ee Nabad ku wada noolaanshiyaha ayaa intaasi kadib sanad kasta dunida laga xusayey marka la gaaro lix iyo tobanka May. Maalintani waxa ay muhiim u tahay bulshooyinka caalamka oo ay ku jiraan Soomaalidu, maadaama aan ka soo kabanayno colaado sokeeye, islamarkaana aan dooneyno in mustaqbalkeennu uu noqdo mid xasilloon. Galmudug waxaa nabadda si joogto ah uga shaqeeya hay-adaha ammaanka sida booliiska iyo wasaaradaha ku shaqada leh arrimaha nabadeynta oo ay ku jirto tan arrimaha guduhu. Jamaal Sheekh Cabdishakuur oo ah la taliyaha arrimaha bulshada iyo nabadeynta ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ayaa ka warbixinaya howlaha ay odayaasha dhaqanka iyo wasaaraddu ka qabtaan nabadda.
wadankana hadda waxaa jira wadan colaadeed weeye hadda deegaanka aan joogno colaad badan baa ka jirta oo aad arkayso dowladihii hadda maamul maamul goboleedyadii kale oo dadkoodii la islaynayo xabaddu kadha jirto runtii colays badan baa jira wasaaradda arrimaha gudahana arintaas colays kale ay ka dhex taaganta oo had iyo jeeraale ay maaragtay inay ka shaqayso oo la damiyo oo hadba meel loo dhaqaaqo oo wax kastaba laga hortago wasaaradda arrimuhu guduhu taagan tahay oo wakhti kastaba ay maaragtay heegan u tahay sidaasa wasada wasaaradda ayaa ka mid a hadafkeeda iyo shaqadeeda intaasaa ka mid a Dhanka kale, qaar ka mid a dhallinyarada ku nool dhuuso mareeb ayaa ka warbixiyey nabadda iyo muhiimadda ay leedahay iyaga oo fariin nabadeedna la wadaagay bulshada.
dhalinyartu qayb weynay ka yihiin inay wacyigelinta ka qayb qaataan joojinta colaadaha iyo dib u heshisiinta intaba qayb weyn bay ka yihiin runtii dee kaalin aan laba iloobaana oo aan la inkiri karin way uga jiraan ilaalinta nabadda bulshadooda ama bulshada ay ku dhex nool yihiin haddii bulshada ayna nool yihiin lawadaanshahooda aysan ilaalin ay iyagii dhexdooda dhibaato isu geystaan iyaga isfaquuqaan deegaanka nabadgelyadiisa ay qayb nabadgelya darada deegaanada qaarkood ka jirta ay qayb ka qaataan wax u fiican maaha aniga dardaarankeyga waxa waaye in nabad nabadaa naagka looga lahaalalahay deegaanada in la xasiliyo wacyigelin la sameeyo wixii arqaladee karo laga digtoonaado waxaa waaye haweenkana maamuuskooda la siiyo Maalinta caalamiga ah ee wada noolaanshiyaha nabadeed lix iyo tobanka May waxa ay leedahay faa'iidooyin la taaban karo oo ugu jira bulshada Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan marka la eego taariikhaha colaadeed iyo kala qaybsanaanta la soo maray iyo baahida guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ay u qabaan nabad waarta.